al-shabaab waxay la wadaageen macalimiinta minhaj loogu talagalay dadka waxbarashada baranaya qeybta loo yaqaano dugsiga hoose ama aas-aasiga qeyb ay ugu talagaleen in lagu maran habaabiyo dhalinyarada ama ardayda waxbaranaysa minhaj loogu talagalay in laga dhaqangeliyo iskuulada dalka gaar ahaan maamulka gobolka taas oo ay kasoo hadleen kadibna ananka waxaan sameynay kahortag aan sameynayno in manaahijtaas khaldan aysan gelin magaalada nasiib wanaag macalimiintu maysan aqbalin manhajkaas inay soo qaadaan laakiin waa lagala hadlay waa jirtaa in lagala soo hadlay laakiin ayaguna ma soo qaadin manaahijtaas waxaana noo caddaatay in manaahijta ay aqbali waayeen maadaama aysan al-shabaab haysan goobahan oo meel dawladdu ka talisay ay tahay marka macalimiinta aad idinku qabateen ama xidheen waa ilaa imisa
macalimiintu waxa waaye ilaa toddoba iskuol toddobadooda maamulo laakiin xarig gaara ma jiro waxa waaye waa la iswareystay waxaana laga wareystay wixii iyo sababihii iyo wixii dhacay al-shabaab dhex maray waxaana jiro ilaa hadda baaris socoto oo la xiriirta arrintaas oo laga wareysanayo wixii dhacay isay u dhaceen iyo waxyaabihii la xiriiray laakiin ilaa hadda ma jirto wax xadguduba dhan walba ah laakiin maadaama aan mas-uul ka nahay dadkan iyo masiirkooda hawshaana ay tahay hawl saameyn ama taabasho ku leh ummadda ama generationka soo koraaya wax lala damacsan yahay ay jiraan inaan ka hor tagno ayaan ula kulanno hawshaas saasayna ahayd waa garta marka ilaa hadda baadhista ku wadaano idinkaa gacanta ku haya macalimiinta intaad dee xogti ka helaysaan saasaan u fahmay hadalkaaga waxa waaye ilaa hadda baadhistaa socoto wax hadda dhib ama caqabad ama xarig caadiyana ma jiro dadkii waa dad oo maamulo ah oo dalada ah way ka duwan yihiin qof al-shabaab u yeeray oo iska caadiya oo iska socoto waxa waaye iskuullada dalka ku yaala dhammaantood aas-aaskooda in lala wareegaa la doonayay anagana si ka hortaga ayaan hawshaas inaan kaga wareysano isula joogna nuxurka al-shabaab xilligan ay doonayso ee ku dhiirigeliyey in ay nidaam waxbarasho soo bandhigaan muxuu yahay maxaa idinka soo baxay idinka waxaa nooga soo baxday inay rabaan dadka soo koraayo inay dad ku lahaadaan dadna ku dhex abuurtaan inay ayaan sidaa darteed waxa waa sababta aan anaka u aragnay in laga hortago laguna dadaalo sidii aysan u dhicin dadkan inaan si si kale ama gacan kale aysan maamulin ha ahaato oo aan ahayn gacan ummad soomaaliya cidda u yeedhay marka waa ayo cidda macalimiintan u yeedhee intay magaalada uga yeedhay kulanka la qaadatay waxaan waa waa al-shabaab macnaha al-shabaab waaye waad og tahay waxna waa iska farsamo oo arrimo shaqada ananka aan leenahay iyo hay-adaheena gaarka ah shaqadooda ah oo farta in lagu fiiqa isaga baahno saas waa wax anaga noo khaas ah laakiin cidda u yeerta guud ahaan waa al-shabaab waan gartay oo doonaya oo markaas sababta ay ugu yeereen ay tahay in manaahijta iskuullada soomaaliya lagu dhigo ay wax ku lahaadaan doonaya si dadka soo baxaya qaar ka mid a ay u lahaadaan marka manhajkani muxuu dhigayaa muxuu kaga duwan yahay kan haatan la dhigo ee goobaha kala duwan lagu dhigo manhajkan waxaa ku jirto waxyaabo yaryar oo dadkii maadaama ay da-yar yihiin dhalinyaro yihiin lagu maran habaabi karo oo waxyaaba tadaruf ah oo ismaaciilow aada og tahay adigaba waad dareemi kartaa manhaj waxbarasho oo aan ahayn tarbiya islaamiya oon aslin juquraafi oan ahayn taariikh waad dareemi kartaa waxaa ilmaha loo laga doonayo waa inay ahaadaan dad naftood horoyaala balaayo u taagan dadaa meesha laga soo abuura waa marka manhajka hadla noocaas iyo mutadarifnimo oo saas loo loo tababarnayo marka idinku ma aragteen idin nuqol ka mida ma aragteen macnaha mise wixii laydiin sheegunba ku go-aan qaadateen xirfadeena waa kawarqabta waxaan u malaynaa qofka alla hadlaysa inuu qof ciidan yahay waa og tahay qof shaqadan shaqadiisa tahay inuu yahay waa og tahay nuquladan horaduna waa loo arkay waa lahaayaa xafiismanka ama haddaad imaado in waxaa laga yaabaa nuqulo lagaa tuso howlahaas waxa waaye waa howlo la og yahay oo loogu talagalay in dad lagu maran habaabiyo oo ka duwan waxbarashadii la yaqaanay oooo ka duwan oo nooc kala waay amniga macalimiinta iyo iskuullada iyo ardayda sidee baa usugi karaysan dad badan ba isweydiinaya in arrintaas qudheeda ay cabsi hor le tahay waxaan waxaa ananka waajibka aan leenahay waxa waaye inaan la socono waxa dalka ka jiro oo socdo bixin inaan ka keeni karno ka hortag inaan ka keeni karno her iyo habeen inaan u taagnaa karno waajibka khaaska ananka noo aha aan u taaganahay micnaheedu ma ahan inaan ananka macalimiin cadaadino inaan meel ku laabino inaan dhibkaysano kalsooni iyadoo jirtaa wax kasta isweydiin anag sideedaba ma jirto waxaa la raaraadinayo batatan waxaa jirto keliya inaan waajibkii qaran ee dowladnimo ama ka hay-ad ahaan aan ku taaganahay xaqna aan uleenahay inaan waxaan ogaano taasna waa mid aan mar walba u taaganahay mar walba iyo xilli walba iyo wixii soo kordhana inaan anka aan la socono